bismillaahi raxmaan raxiim guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiye ku-xigeenada xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada marwooyin iyo mudanayaal waa salaamintooda aada iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa dhammaan mudanayaasha ka soo qayb galay dhammaan xildhibaanada baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo madaxda uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka oo ka soo qayb galay xafladdan saraan un ah ujeedadoona ay ahayd maclimaha safar oogaa dheer aan ka soo laabanay inaan bal yani idiin sheegno inaan joogno safarka laga yimid islamarkaasna kolley laysu salaamo laysula sheego xoogaa haddii safarkii uu ahaa mid faa'iido dhalay iyo haddii uu ahay mid aan faa'iido dhalay marka safarkii aan annaga ku maqnayna kolley haddii aan nahay waftigan aniga hogaaminayey waxaan tagnay magaalada cabdisababa iyo magaalada lisbon muxuu ahay bortugal iyo magaalada nairobi dabcan guddoomiyaha baarlamaanka guddiga hogaaminaayo usu hogaaminayey oo asaga asigay cabdisababa iyo nairobi waxantila in laga daboor bixiyey annaga waftiga aniga hogaaminayey cabdisababa intii ay joogeen waxay la kulmeen shirar waxay ka qayb galeen dabcan waxaan ka qayb galnay shir loogu talagalo soomaaliya oo xagga nabadgelyada horumarinteeda xagga dib u heshiisiinta iyo xagga socodsiinta howlaha xukuumadda howlaha dowladda iyo sidii xilliga kumeel gaarka ah waajibaadka hor yaalla howlaha kala duwan dowladda sidii loo yani looga gaarsii lahay dabcan waktiga ku xusan ahdi kumeelgaarka ah taas kolley bacdimaa xafladdan ay ahayd xaflad un aan loogu talagelin in khudbaba laga jeediyo runtii laakiin salaan qalalan intay ahaa laheeday inaan xoogaa un ka taabtay ujeedadu tahay shirka isagaa aad baa loogu guulaystay waana wanaagsanaay waxaana kasoo qayb galay yani dabcan maraykanka iyo muxuu ahay dowladaha gobolka ujeedada waxay aheeday in yani xagga nabadgelyada gaar ahaan nabadgelyada xaggeeda iyo xagga dib u heshiisiinta in diiradda la saaro waxaa kaloo aada yani looga hadlay xagga howlaha gargaarka biniaadamnimada in aanay xamidmin oo ay u socdaan sida ugu habboon ee suurtagalka ah ee dadka tabaalaysan gargaar lagu gaarsiin karo ayadoo la siinayo dabcan mudnaanta koowaad islamarkaasna la ilaalinayo yani qiimaha biniaadamnimo ama human dignity taas marka si fiicana ayadaha kolley ana laysugu afkartay waana wanaagsaneed guulo badan oo kolley aad arki doontaan oo ay kasoo baxeen kadib waxaan u gudubnay jirar aan la yeelanay xukuumadda dowladda etoobiya muxuu ahay haddii yahay prime ministerka haddii ay yihiin wasiirada muxuu ahay dowladda iyo dabcan muxuu ahay mas-uuliyiinta kale ee ka tirsan xukuumadda waxaan kolley haddana shir ama kada wada yeelanay dhammaan madaxdii kasoo qayb gashay madaxweynayaashii iyo ra-iisul wasaarayaashii kasoo qayb galay oo hogaaminaya wasiirka shir kasoo qayb gashay kadib waxaan u gudubnay lisbon lisbonna waxaa lagu qabanayay shirkii shirweynihii haddaan idhaahdo wadamada afrikaanka iyo wadamada yurub kaashiga labada qaaradood iyo waxwada qabsiga iyo sidii dhibaatooyinka ama dabiiciga haddii ay tahay ama yani waxyaabaha la xiriira sidii wax looga qaba lahay si wada jira laysu kaashanayo ahayd waana wanaag intii aan joognay lisbon waxaan shirar kala duwan la yeelanaynay oo labagestooda dhammaan yani qaybo kamida aan haaliga noqda qaybo kamida wufuuddii kasoo qayb gashay haddii ay yihiin muxuu ahay wufuud wadamada yurub iyo haddii ahayn wadamada kaleba kolley si wanaagsan baa shirarkaas noogu socdeen waana wanaagsanaayeen mas-uuliyiinta aan la kulanayna waxaa kamid ahay ra-iisul wasaaraha talyaaniga iyo waftigii uu hogaaminayay ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay iyo waftigii ay hogaaminaysay waftigii ka socday dowladda sweden iyo waftigii ka socday dowladda burundi oo dabcan ayada intii adisababo la joogay ku deeqday ciidan nabadgelyada muxuu ahay wax ka suga ciidankaas waxaan rajeynayna marka inay kulli soo gaari doono dalka waxaa kaloo ayagana yani jiray dabcan madaxda ama madaxweynaha gaana oo isagana aan la kulanay kana mida ciidamada ku wadamada ku yawahay ciidan inay usoo diraan ciidamada aanson waxyaabaha aan mataqaanaa ka wada hadalnay kulli waa waxyaabaha laysu afkarta ugu badnaayeen ama ha noqdaano wax wada qabsiga guud ahaan ama ha noqdaano dabcan meelo badan oo maaragtay cilado yareer naga haystaan taana aad bay kulli u fiicnaaday kadibna waxaan soo marnay magaalada london london dabcan waxaan u kula kulanay madaxweynaha oo markaas u tegay baaris caafimaad kadibna waa kasoo ambabaxnay dabcan madaxweynaha caafimaadkiisa wuu fiicnay waa kula salaamay laakiin hadda xaaladii caafimaadkiisa iyo salaanta oo maanta soo gudbiyana kulley gudoomiyaha baarlamaanka ayaa iisoo gudbi doonta anigu magalaayo laakiin waxaan ii sheegayaa in nairobi ayaan kusoo laabanay nairobina waxaan ka qayb galnay shirar fara badan oo dabcan labageesood na u badnaay marna ay u dhammaayeen dhammaan safiirada oo wadamada yurub u jooga ee nairobi shirarkaas iyaga kulley dalka soomaaliya dhibaatooyinka jira sidii wax nolokaga qaba lahaa ayaan ka hadlayna marar badan marka waxaa soo gelayay intaas aan igu sheegay intaan soconaynay waxaana loo soo gudbinayay dareen dareenno noogu imaanayey ama fariimo noogu imaanayay ama calaamooyin noogu soo baxayo xukuumaddii aan dhisnay oo yacni u badnaa dhaliil oo u badnaa macnaha war xukuumaddan faraha badan oo weyn haddee haddaaba dhisteen laakiin idinkaa ceelal shidaal iyo waxbaad meelkuu kiini kaalmana looguma baahneedeen muxuu ahay haddee garabkiin adaa galo ka socda war maya waa baahannahay dhibaataan qabnaa maya hadee annaga haddii aad annagadna wax la weydiinaysaan inaan idin kaalmeyno dabcan kaalmada dawladdeynaan ku gudbilahay laakiin dawladdeyna haddii dawladda aad dhisiseen ay laba jibaar ka weynta ka badan tahay see loo qancinaa marka dhibaatooyin noocaasa kulli fariimo noocaasa waa naga hor yimaadeen oo badan oo saddexda yani afarta wadanon tagnayba waa si fiican uga muuqanayeen kadib saas markay noqotay dabcan waxaa intaa weheliyey oo anaga lafteen aan garaynay marka aan fariimaha ama xaaladda guud sharaxayna ee dalka in golihii wasiirada laftoodii oo la dhistay qaar kamida ee xasilaasi keeneen inta annaga weliba aan dalka joognay oo aanan dalka ka tegin taasoo eeday hal maalin maalintii la dhisay xukuumadda maalintii kor waxaa kaloo intaa dheeraay dabcan baarlamaanka oo ay kasoo yeeraysay yani kasoo yeeraya shanqaro ah inaan la jeclaysanin kulli qaabka dhisanyihiin marka waxaa intaa dheeraa dadweynihii soomaaliyeed ama hadjoog ha ku noolaadaano gudaha soomaaliya ama ku noolaadaan soomaaliya dibaddeeda kolley runta fariimaha iyadan naga soo gaaraya waxay ahaayeen ma toosan idiin hadiiba aad taa wax u dhisteen marka daaqu wuxuu isugu biishibanayay xukuumad tiradeeduna yar tahay tayadeeduna badan tahay ayaa laydinku sugaaba laakiin tan ma laydinku sugayn arrintaas markay dhacda kolley annaga dalkii aan kusoo laabanay darka markaan kusoo laabanayna hadee dabcan shalayto waxaan shir yeelanay golihii wasiirada warbixintiina waa u gudbiyey go-aanka aan qaadanay oo ah in xukuumaddii markaa intaasoo dhan dhegeysanay yani wax bidc sano ka horgelinay isla markaasna aniga gaar ahaan aan talada ku darsaday markii baarlamaanka hortiisa yani muxuu ahay magacaabadeedii lagu ansixiyey erayo aan u jeediyo oo aan lahaa oo ballanqaada oo anigu daacadnimaan u shaqayn doonaa anigoo yani wadanka ugu adeegi doona anoo dalka iyo dadkeena daacado ah isla markaasna xurmeynaya dastuurka iyo shuruucda dalka waxaan idinka codsanaha haddii aan qaldamana in laysoofiyo haddii aan wado saxa ku socdana in laygu taageero dabcan calaamooyinka aan soo kaxay oo soo baxay waxay aniga ii muujiyeen inaanan ku taagnayn wado sax